ilaa daalimuun mid daalimahoo gar daran aw madluumun ama laga gar daran yahay mooyaane mid daalimo ama madluumuun baa maanta la dilaya waxaa lagu fasiray mid daalima oo madluumo madluumkaasi waa saxaabigii saxaabi maanta inuu saxaabada qaar dhintaan baa laga yaabaa haddii saxaabada laga dilana dulmi baa lagu dilay waayo mid markaa sharci oo dhib u jeedaa ma jirin mutaawiliin bay ahaayeen oo ta'wiil bay markaa ciddii goobta xaadirta ay ku timi daalimna waa ciddii kale aan saxaabada ahayn ee adduunyo iyo wax la mida doonaysa u dagaalamaysa waay ama daalimun cinda khasmihi madluumun cinda nafsihi wa inii anigu laa uraani isu malayn maayo ilaa sa uqtalu in lay dili doono mooyaane alyawma maanta madluuman xaalo aan ahay mid laga gardaran yahay oo sidii bay markaa u dhacday oo waxaa dhacday markii goobta dagaalka la yimi ee waxaa la idhaahdaa cali radia allahu canhu ayaa xasuusiye xadiid hore rasuulku hore ugu sheegay oo uhi latuqaatil latuqaatilunahu wa anta daalimun lah markaasuu dabadeetana iska noqday oo goobtiiba iskaga tegey isagoo dabadeetana meel waadi sibaac la idhaahdo oo madiine iyo halkaa kolkaa la joogay u dhexaysay iska jiifsaday oo halkaa iska hurda oo iskagaba noqday meeshuuba iskaga tegey ayuunbuu nin ku soo baxay oo kolkaasuu dilay marka isagoo madluum ah ayuu dhintay xadiid alxaafid ibnu xajar sanadkiisa uu quweeyeyna waxaa ku soo arooray inuu rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam bashir qaatila qaatila bni safiyata binnaar bashir qaatila bni safiyata binnaar ina safiya waa zubayr eh oo dee safiya binti cabdilmuطalib oo rasuulka eedadiyaa dhashae ninka dila naarta ugu bushaaray bay rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam qaala wuxuu uhi wa ina min akbari hami ladaynii hamigayga ugu weyni waxaa ka mid ah waxaa ugu weynee marka aan ku hameeyey murug gelinaya dayntii laygu lahaa afa taraa ma u aragtaa daynana daynteennu laynagu leeyahay yubqi inay ka reebaysa min maalinaa xoolaheenna shay-an wax uma qaala dabadeetana wuxuu uhi yaa bunaya war aabbo bici iibi maalanaa maalkeenna iibiyo waqadi daynii dayntii iga gudboobiyo wa awsaa wuxuu dardaarmay bihuluthi huluthkiina uu dardaarmay oo daynta wixii ka soo hadhay in thuluth laga bixiyuu dardaarmay wa thuluhihi thuluthkiisana wuxuu usii dardaarmay libaniihi caruurtiisii yacni libaniyi cabdillaahi bni zubayr cabdillaahi bni zubayr caruurtiisa ayuu u dardaarmay waay huluthu thuluth bukhaariga waxaa ku taalla yaquulu huluthu thuluth waxa uu u dardaarmay markaa caruurtii cabdillaahi uu dhalay maaha thuluthkii oo dhane waa thuluthu thulu thuluthkaa uu dardaarmay xoolaha in laga bixiyo daynta dabadeed thuluthkaa saddex meeloodow meel ahaan macnihii thuluthkaa thuluthkiisa ayuu yihi cabdillaahu carruurtaada sii waxaa halkaa markaa laga qaadanayaa ninku carruurta waawowga u yahay inuu wuxu dardaarmi karo oo maalka wax ka mida in la siiyo uu dardaarmi karo qaala wuxuu ihi fain fadala haddii uu dheeraado min maalinaa xoolaheenna bacda qadaa'i dayni daynta kolka aada guddo dabadeed shay un shay haddii uu dheeraado fa huluuhuhu saddex meelood ow meeli libaniika carruurtaada innamadaaday u sugnaadeen marka ulukii oo dhan maaha waa ulu ulu sidaa khabarkaba lagu fasiray qaala hishaamu hishaam wuxuu yidhi hishaamkanina waa hishaam ibnu curwa oo waa raawiga xadiidka warinaya raawiga xadiidka warinaya weeye aabbihii curwo ka warinaya curwana dee waa curbat bnu zubayr oo waa cabdillaahi walaalkii qaala hishaamu hishaam wuxuu yidhi wa kaana bacdu waladi cabdillaah waxay ahaayeen caruurta cabdilaahi qaarkood qad waasaa kuwa markaa la sinmay xagga da-da bacda bani zubayri bacda bani zubayri barh ka mida caruurtii zubayr dhalay ayay xagga da-da la simeen khubaybin iyo wa cabbaadin sidaa waa loo dabdiyey waay khubaybin baa la sinmay iyo wa cabbaadin cabbaad iyo kuwo kalaba ama khubaybun ay wahum kuwaasi la sinmay khubaybu khubayb weeye iyo wa cabbaadun cabbaad ay wa kayruhuma iyo kayrkood oo wuxuu hishaam inoo tilmaamayaa waktigaa caruurta cabdillaahi ibnu zubayr qaar baa waaweynaa oo xagga da-da markaa kuba laaleegaa ama la sinmay caruur ilma u ilmo zubayr qudhooda ah oo dee aabbahood ay walaaliyiin oo adeer markaa u noqonaysa markaa caruur isu adeera ayaa meesha dee isku da-dhawaatay weeye markaa uludku ulud buu u dardaarmay caruurtaasi si aabbahood cabdilaahi inta uu helaayo aanay markaa dee ugu cidhiidhyin oo isagu markaa dee waxaa dhaxalka aabbihii uu ka helaayo mustaqil uu ugu noqdo caruurtiisina ay u helaan wax kaloo ay kusii jeedsadaan oo waxa weeye ay dee maaragtay aabbahood kaga sii jeedsadaan waay wa kaana bacdu waladi cabdilaahi caruurta cabdilaahi barhkood waxay ahaayeen qad waasaa kuwa la sinmay oo u dhigmay bacda bani zubayri caruurta zubayr barhkood bay markaa u dhigmeen xagga da-da waa ay la da- noqdeen khubaybin baa u dhigmay iyo wa cabbaadin ama khubaybun ay wahum khubaybun wa cabbaadun ay wakayruhuma oo kuwo kalena way jireene labadana un may ahayn walahu wuxuu lahaa walahu ay walizubayri zubayr waxaa u sugnaaya yowmaidin maalintaa lahu damiirka waxaa loo celinayaa azubayr waa cabdilaahi dhalay oo cabdilaahi loo celin maayo bacdi baa u celiyey markaa cabdilaahi qudhiisa laakiin sax ma aha waayo cabdilaahi markaa inamadiisu afar unbaabay ahaayeen labadan halkan laynoogu sheegay khubayb iyo cabaad iyo labo kale wixii kale intaa dabadeed bay dhasheen laakiin cidda caruurtiisu rag iyo dumarba intan waktigan ahayd zubayr kii weynaa radia allahu canhu wa ardaah qudhiisa ayuu ahaa walahu ay walizubayri zubayr waxaa u sugnaaya yowmaidin maalintaasi tiscu baniina sagaal wiil iyo wa tiscu banaatin sagaal hablood buu lahaa siddeed iyo tobankaa qof qaala cabdullaahi cabdullaahi wuxuu yidhi fajacala wuxuu gudagalay yuusiinu inuu ii dardaarmo bidaynihi dayntiisuu ii dardaarmay dayntaa ilaali dayntaa iga gud siday ku raacdayna waynu arki doonaa wayaquulu wuxuu igu lahaa buu yidhi aabbahay yaa bunayaabo in cajasta haddii aad ka caajista can shayin minhu wax dayntaa ka mid ah oo ay kugu adkaato inaad guddaa fastacin calayhi waxaad u kaalmaysataa bimawlaaya sayidkayga u kaalmayso fastacin calayhi bimawlaaya sayidkayga u kaalmayso qaala wuxuu uhi fawallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa daraytu maan garan maa araada wuxuu u jeedo sayidkan uu uga jeedo maan garan dee nin carbeed oon weligii la addoonsan buu ahaa azubayr ibn اlcawaam markaa ciddan sayidkan uu sheegaya talo waa maxay baan lahaa buuri xataa qultu ilaa aan idhi yaa abati aabbo man mawlaaka mawlahaagu waayo qaala wuxuu idhi allah ilaahay weeye mawlahaygu qaala wuxuu idhi fawallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa waqactu kumaan dhicin fii kurbatin dhibaato min daynihi dayntiisa markaa xaggeeda dhibaato kagamaan dhicin oo wax ka midii iguma adkaan ilaa qultu waxaan odhanayay yaa mawla zubayri zubayr sayidkiisow iqdi canhu ka gudaynahu dayntiisa fayaqdiyahu kolkaasuu ka gudaayay ilaahay baan u dhawaaqayayo allaha markaa zubayr mawlihiisa ahow ka gud markaa dayntiisa ayaan odhanayay kolkaasaa ilaahay jala wacalaa fududaynaya uu ka guday taasina waa min kama min karaamaati zubayri radia allahu canh yani karaamadiisii bay tilmaamaysaa iyo siduu rabbigii ugu kalsoonaa qaala wuxuu ihi faqutala zubayru zubayr baa la dilay maalinkuu sheegaayey oo walam yadac kama tegin diinaaran diinaar kama tegin iyo walaa dirhaman dirham toona ilaa aradiina dhulal mooyaane minhaa ay ka mid ahayd algaabatu qaaba meesha la ydhaha dhulkii ku yaallay uu ka mid ahaa mooyaane waay dhulal markaa haaba meeshii la odhan jiray waa meel madiino ku dhow oo caan ahayd oo markaa qiimo badnayd dhulal halkaa dhuluu ku lahaa ay ka mid tahay mooyaane wax kale kama tegin iyo wa ixdaa casharata daaran bilmadiina koob iyo toban daarood oo madiine ku yaalla iyo wa daarayni bilbasra laba daarood oo basre ku yaalla iyo wa daaran bilkuufa daar kuufa ku taalla iyo wa daaran bimisra daar kaleoo iyaduna masar ku taallay intaasuu ka tegey markaa intaas waa xoolo badan hanti ahaan marka la eego laakiin naqad iyo lacag kale kama tegin dhulalkan iyo daarahan iyobaa ilaahay barakayn doonaa dayntii ee ka gudi doonta faraha badnayd weliba wax badanina ay ka soo hadhi doonaan qaala wuxuu uhi wainamaa kaana daynuhu dayntiisu waxay ahayd un aladii kaana calayhi dayntaasoo markaa saarayd oo lagu lahaa waxay ahayd sida dayntan soo socotee badan ee ay ku raacday buu inoo sheegayaa anna arajula ninku kaana wuxuu ahaa ya'tiihi mid ula yimaada bilmaali maal buu u keeni jiray oo fa yastawdicuhu iyaahu ammaan ahaan inuu ugu dhiibto ayuu markaa weydiisan jiray fayastawdicuhu iyaah ammaana ahaan inuu ugu dhiibto ayuu markaa ugu keeni jiray waay fayaquulu zubayru zubayrna wuxuu odhan jiray laa may may ammaana ahaan ha igu dhiibin lacagtan iyo xoolaha walaakiin ha yeeshee huwa isagu salafun dayn weeye iyo amaahi buu odhan jiray ama waxaaga iska qaado ama iyo amaahi oo ha noqdo waxaad igu leedahay oo mar walba dee aada naga doonayso annagoo dimadayada saaran walaakin huwa salafun dayn weeye inii anigu akhshaa calayhi waxaan uga baqanayaa addaycata baylaha baan uga baqanaya farmaalkani haddaad halkan u dhigtay inuu kaa baylaho oo dabadeetana cidna aanad u raacin baan ka baqanayaae dayn ka dhig waxaan markaa nasii amaahiso annagu aanu marleyba ku gudno waay markaa sidaasaa horta xoolahan badani ay iskaga daba tegeen oo ay ku raaceen qaala wuxuu uhi wamaa weliya mas-uul kama noqon imaaratan madaxnimo qatu weligii iyo walaa jibaayatan maal soo guritoona jibaayadu waa istikhraaju lmaali min madaaniha xoolaha meelaheeda in laga soo ururiyo wey walaa jibaayatan maal soo guridna mas-uul kama noqon walaa kharaajan kharaajna mas-uul kama noqon kharaashka qudhiisuna markaa jibaayadaas umuu ku macno dhowiyo waa xoolo sanadkii ay bixin jireen oo qadar markaa macluuma lahaa lafdiga bukhaarigana waaba la isku idaafeeyey walaa jibaayata kharaajin buu odhanaya lafdiga bukhaariga ku yaalla walaa jibaayata kharaajin macnii xoolo soo gurid iyo xoolo soo ururin arrintaana mas-uul kama noqon ama zakadaha soo ururiyo ama waxa weeye soo ururiyo waxyaabaha kale ee xoolo yowgaa walaa shay-an iyo shay kale toona markaa mas-uul kama noqon ilaa an yakuuna inuu ahaado mooyaane fii gaswin duulaan mid ku sugan maca rasuulillaahi rasuulka ilaahay la jirkiisa sala allahu calayhi wasalam aw maca abi bakrin wa cumara wa cuhmaana radia allahu canhu ama abu bakr iyo cumar iyo cuhmaan wulaadii iyo khulafadii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam inuu jihaad iyo duulaan la gala mooyaane marka halkaa muxuu cabdillaahi bnu zubayr inoo caddeeyey xoolaha zubayr uu lahaa oo dhulka iyo markaa daaraha badan iyo waxyaabahaasi kumay soo gelin mas-uuliyad kaloo uu qabtay ama madaxnimo ama inuu xoolo soo ururiyo iyo waxyaabaha caynkaas waayo arrimahaas had iyo jeer tuhun bay keenaan waxay keenaan tuhun in qofkii la tuhmo la idhaahdo waagii uu xilkaa hayay ama uu madaxda ahaa ama uu wasiirka ahaa ama uu xilkaa hayey ama uu agaasimaha ahaa ayuu ka faraqabsaday oo xoolahaa uu markaa tabcaday markaa wuu beri yeelayaa wuxuu leeyay waxyaabahaasoo dhan shaqo kuma lahayn ha yeeshee wuxuu ahaa nin mujaahid ahoo jihaadka iyo waxa weeye arrimaha xagga hore ka raaca oo khaniimooyin baa jiray oo xoolahani markaa khaniimooyin iyo waxyaaba caynkaas ah ayay ku soo galeen weeye halkaasina waa halka uu ka deliishaday alimaamu albukhaariyu raximah اllah oo wixii ilaahay jala wacalaa wuxuu u barakeeyey jihaadkaas iyo markaa khaniimada iyo waxyaabahaasaa ilaahay u barakeeyey sidaa awgeed baa alimaamu albukhaariyu wuxuu baabaystaa xadiidkan baabu barakati اlgaazi fii maalih xaya wamayta maca nabiyi salى اllahu عalيه wasalam wulaati اlamr yacnii qofka khaasiga ah ee ilaahay dartii u duula in ilaahay maalkiisa u barakaynayo u barako u gelinayo inta uu nool yahay iyo marka uu dhinto dabadeedba waay markaa saxaabigani halkaasuu xoolaha ka helay oo dabeetana ilaahay baa u barakeeyey qaala cabdullaahi cabdullaahi wuxuu ihi faxasabtu waan xisaabiyey bifatxi siini weeye xasabtu xasaba yaxsubu waa min alxisaabi waan xisaabiyey maa kaana calayhi wixii korkiisa saaraay oo min adayni daynaha oo dee dawaawiin iyo waxyaaba lagu qoro ayuu ka tixraacay fawajadtuhu waxaan helay alfay alfin wa mi'atay alfin inuu yahay alfay alfin laba kun oo kun iyo wa mi'atay alfin laba boqol oo kun markaa alfu alfin haddaad maqasho kun kunna waa milyonkii alfay alfinna waa laba milyan weey alfay alfin laba milyan iyo wa mi'atay alfin laba boqol oo kun oo lacagaa lagu yeesho wey waa xoolo aada iyo aada u fara badan halkuu ka raacayna wuu inoo soo sheegay falaqiya wuxuu la kulmay falaqiya waxa uu la kulmay xakiimu bnu xisaamin saxaabigaa xakiim bnu xisaam la odhan jiro oo ay ilmaadeer ahaayeen zubayrna ayaa waxaa uu la kulmay cabdallaahi bna zubayr cabdallaahi bna zubayri cabdillaahi bnu zubayr oo loo xil saaray bixinta dayntan ayuu la kulmay fa qaala wuxuu uhi ya bna akhi adeero kam calaa akhi min addayn imisa markaa walaalkay dayn lagu leeyahay qaala wuxuu ihi fakatamtuhu waan ka qariyo waqultu waxaan ku idhi miatu alfin boqol kun baa lagu leeyahy faqaala xakiimun xakiim wuxuu ihi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay ma arka ma araa uma arka amwaalakum xoolihiinu tasacu haadihi tan inay qaadayso tan inay deeqayso oo ay markaa gaadhayso uma arko faqaala cabdullaahi cabdullaahi wuxuu yihi ara'aytaka bal waxaad ka warantaa in kaanat hadday tahay dayntu alfay alfin alfay alfin wa mi'atay alfin waa laba milyan iyo laba boqol oo kun haddii lagu leeyay ka waran waay qaala wuxuu uhi maa araakum idinma arkaayo tutiiquuna haadaa dayntaasi ina awoodaysaan oo waxaa ku bixisaan ahaysaan fain cajastum haddaad ka caajistaan can shayin minhu wax ka mida dayntaasoo bixin kari waydaan fastaciinuu bi i kaalmaysta oo ii kaalee waan idin kaalmayn doona waxbaan markaa ana bixin doonaa qaala wuxuu uhi wakaana zubayru wuxuu ahaa markaa zubayr radia allahu canhu qad ishtaraa mid ku iibsaday alkaabata dhulkaa kaabo ku yaalay bisabciina wa mi'ata alfin waaye boqol iyo toddobaatan kun ayuu siistay boqol iyo toddobaatan kun ayuu dhulkaa siistay fabaacaha wuxuu ku iibiyey cabdullaahi cabdillaahina wuxuu ku iibiyey bialfi alfin wa siti mi'ati alfin hal milyan iyo lix boqol oo kun buu ku iibiyey ka aad bay lacagtiisu u kordho ay isu laban laabtee garo laakiin lacagtan uu ku iibiyey cabdilaahi markan dambe xataa weli ma gaadhaysay dayntii zubayr lagu lahaa waayo daynta lagu lahaa maxay ahayd alfay alfin wa mi'atay alfin intanuu dhulkan qaabo markaa siiyeyna maxay noqonaysaa waa alfu alfin wa siti mi'ati alfin yacnii hal milyan iyo lix boqol wey lix boqol oo kun iibkana sida daahirkaa waxaa looga jeedaa macni wuu ku qiimeeyey oo waxaa la siin kara ama markaa dhulkani qiimihiisu uu taagan yahay ee lacag ahaan uu u dhigmi kara ayuu intaa ku qiimeeyey sida inoo soo socota dabadeetana wuxuu samayn doonaa dadkii lacagta ku lahaa aabbihii ayuu qofba in dhulka ka mida isu taagi doonaa lacagtaadu imise intaa dhulkaa u qaado intaa u qaado imise intaa adna intaa u qaado adna intaa u qaado ilaa ba dhulkii uu soo hadhay waay uma qaama dabadeetana wuu istaagay cabdullaahi oo faqaala wuxuu yidhi man kaana lahu cala zubayri shay-un qofkii zubayr wax ku lahaa wax dayna qofkii zubayr ku lahaa falyuwaafinaa hanoogu yimaado bilkaabati qaabo meesha laydhaa hanoogu yimaado yacni si aanu dayntiisii u siino aanu u gashi baxno faataahu waxa u yimi cabdullaahi ibn ibna jacfarin cabdullaahi ibnu jacfarin cabdullaahi ibnu jacfar ibnu abi aalib baa u yimi wa kaana lahu cala zubayri zubayrna wuxuu ku lahaa arbacu mi'ati alfin afar boqol oo kun buu ku lahaa lacaga fa qaala dabadeetana wuxuu ku yidhi licabdillaahi cabdillaahi ibnu zubayr wuxuu ku yidhi in shi'tum haddaad doontaan taraktuhaa lakum waan idinka tegi doonaa oo macnii waan iska cafiy oo lacagtan aan ku lahaa zubayr xawa idinkama qaadi doono qaala cabdullaahi cabdullaahi wuxuu idhi laa may ma cafiyayso ka teg mayso qaala wuxuu ihi fain shi'tum haddaad doontaan jacaltumuuhaa waxa ka dhigi doontaan anigu dayntan aan gaarka u lahaa fii maa tu'akhiruuna xoolaha aad bixintooda dambaysiinaysaan in akhartum haddaa wax dib dhigtaan xoolaha aad dib dhigaysaanee marka aad doontaan una bixinaysaan ayaa ku dari doontaan buu ku yidhi fa qaala cabdullaahi wuxuu ihi laa may buu ihi maya buu ihi lagaa dib dhigi maayo markaa had iyo jeer markaa salafku ridwaan ullaahi calayhim cizatu nafsi baa ku jirtay manigana way markaa necbaayeen inay cidi waxa weeyaan u mana sheegata ama wax ku lahaata iyo waxyaabaha noocaas ah way necbaayeen markaa cabdillaahi wuxuu rabaa sidii aabbihii uu kula dardaarmay inuu dayntan u oofiyo oo uu gashigii sidiisii uga bixiyo qaala wuxuu idhi faqtacuu lii qicatan haddaba dhulkan badhii jara buu idhi dhulkan qaabo uun badhii jara oo dayntaydii iigu jara waay qaala cabdullaahi cabdullaahi baa wuxuu ihi laka min haahunaa ilaa haahunaa laka waxaad leedahay min haahunaa halkan laga bilaabo ilaa haahunaa ilaa halkaasaad leedahay a macanii inbuu isu taagay dee u cayimo wuxu uhi intaasaad leedahay waay fabaaca cabdullaahi minhaa fabaaca wuu iibiye cabdullaahi cabdullaahi ibnu zubayr wuu iibiye minhaa haabadii ayuu markaa wax ka iibiyey faqadaa canhu waxa uu kaga guday aabbihii zubayr daynahu dayntiisii buu kaga guday wa awfaahu waanu u dhammaystiray ciddii daynta ku lahayd marka alxaafid ibnu xajar sida sharaxa saxiixa bukhaariga uu ku odhanaayo wuxuu leeyahay dhulkiina waxbuu ka iibiyey qaabo ku yaallay qaaliga ahaa daarihiina waxbuu ka iibiyey buuhi sida muuqata waayo taana waxay tusaaya buu yidhi waxaan qaabo dhulkan ku yaallay lagu qiimeeyey lacagta lagu qiimeeyey oo dhan iyo lacagtii zubayr lagu lahaa ee daynta ahayd dee way kala badnaayeenoo dayntaa ka badnayd waxaan lagu qiimeeyey marka wax ka mida dhulkii qaabo oo weliba ilaahay barakeeyey oo qaaligaroobay oo dab dhagax lagu dhuftay noqday iyo daarihii wax ka mida ayuu waxa weeye dayntii u iibiyo dabadeetana uu ku bixiyey ciddii dayn ku lahayd aabbihiina waa u dhammaystiray wa baqiya waxaa hadhay minhaa dhulkaa qaabo xaggeeda waxaa ka hadhay arbacatu ashumin afar markaa qaybood iyo wanisfun badh afar sahmi iyo badh baa hadhay afar sahmi ama afar qori iyo badh ayaa hadhay siday markaa dee dhulka u waxa weeyeen kolkaa dhulka u qiyaasi jireen si iyagu ay garanayaan bay ahayd dee dadku had iyo jeer curfi kasta iyo mar kastoo la joogo dhulka sibay u qiyaastaan faqadima calaa mucaawiyata faqadima dabadeetana wuxuu u yimi calaa mucaawiyata mucaawiya ayuu u yimi markani sida muuqata waa mar dambe oo waktigaa uu daynta wada bixiyey maahe waa wakti aada uga dambaysa weeyi faqadima calaa mucaawiyata mucaawiya ayuu u yimi wa cindahu camr bnu cuhmaana iyadoo camar bnu cuhmaan ibnu cafaan uu mucaawiye la joogo iyo wlmundir bnu zubayr almundir bnu zubayr oo cabdillaahi walaalkiina uu la joogo wa bnu zamcata ibnu zamcana uu la joogo waa cabdillaahi ibnu zamca iyadoo saddexdaasi ay mucaawiye la joogaan ayuu kolkaa cabdillaahi u yimi wa qaala lahu mucaawiyatu mucaawiya ku yidhi markaa mucaawiya waa markuu ahaa madaxweynaha muslimiinta kam quwimat imisaa lagu qiimeeyey alkaabatu dhulkii qaabo ku yaalla imisaa lagu qiimeeyey qaala wuxuu ihi kullu sahmin sahmi walba bimi'ati alfin boqol kun baa lagu qiimeeyey buu ihi bimi'ati alfin boqol kun ayaa lagu qiimeeyey buu ihi markaa sida muuqata lix iyo toban sahmi bay dhulkii u qaybiyeen sida alxaafid ibnu xajar uu leeyahay lix iyo tobankaa sahmi sahmi walbana intanay ku qiimiyeen ku qiimeeyeen waxaa markaa qiimaheedu uu noqday sidaa halkaa hore aynu kusoo arkaynay alfu alfin hal milyan wa sittu mi'ati alfin yani hal milyan iyo lix boqol oo kun qaala wuxuu yihi kan baqiya minhaa imisaa ka hadhay oo aan weli la iibin qaala wuxuu ihi arbacatu ashumin wa nisfun afar sahmi iyo barh baa hadhay wa qaala almundir ibnu zubayr mundir ibnu zubayr baa wuxuu yihi qad akhadtu waxaan ku qaatay minhaa dhulkaa xaggeeda sahman hal sahmi bimi'ati alfin boqol kun baan ku qaatay hal sahmi afar iyo barhkaa sahmiya hadhay mid ka mida ayaan boqol ku qaatay boqol kun waa intii qiimahe qiimaheeda uu ku sheegay wa qaala camar bnu cuhmaanna waxa uu yihi qad akhadtu minhaa sahman bimi'ati alfin anna sahmi ka mida ayaan boqol kun ku qaatay wa qaala ibnu zamcata ibnu zamcana wuxuu yihi qad akhadtu sahman bimi'ati alfin anna sahmi kale ama sahmiga saddexaad waxaan ku qaatay boqol kun wa qaala mucaawiyatu mucaawiya yidhi saddexdaas marka intaa kala qaateen ka baqiya minhaa imisaa ka hadhay qaala wuxuu ihi sahmun wa nisfu sahmin sahm iyo sahm barhkii wa qaala wuxuu ihi qad akhadtuhu waxa aan ku qaatay bikhamsiina wa mi'ati alfin boqol iyo konton kun anaa ku qaatay sahmigaa iyo barhkaas oo hadhay markaa sidaasay kagalaba wada wareegeen baaqigii harsanaana waay intan markaa hadhee waxay iska dhici kartaa in markii dambe ay cabdillaahi bnu zubayr qudhiisa ay raacday markii dambe maalka qaybsadeen la halka ay qaybsadeen inay cabdilaahi raacday oo markaa cabdilaahi uu gaar u lahaa intan ayaa waxa weeye iska dhici karta sidaa awgeed baa rag walaalkii uu ku jiro ayaa midba waxa weeyaan wax ka mid ah iibsaday dhulkan qaala wuxu uhi waa baaca cabdullaahi bnu jacfarin cabdillaahi bnu jacfar waxa uu ku iibiyey nasiibahu qaybtiisii waxa uu ka iibiyey qaabadan markii hore laga siiyey ee dayntii zubayr loo siiyey min mucaawiyata mucaawiya ayaa waxa uu kaga iibiyey bisiti miati alfin lix boqol oo kun buu ka siiyey lix boqol oo kun ayuu mucaawiya intuu jeclaaday ka siiyey dhulkaa dayntii loo siiyeyna afar boqol oo kun bay ahayd soo maha markaa markii afar boqol oo kun loo siiyey isna uu lix boqol oo kun sii siiyey misuu faa'iiday laba boqol oo kun ayuu faa'iiday weeyey falamaa faraqa cabdullaahi bnu zubayr cabdillaahi bnu zubayr markii uu ka faaruqay min qadaa'i daynihi ee gudistii dayntii aabbihii lagu lahaa qaala banu zubayri carruurtii ilmo zubayr waxa ay yidhaahdeen iqsim baynanaa miiraahanaa haddaba dhaxalka yaga noo qaybi cabdillaahi ow haddaba dhaxalka yaga noo qaybi bay idhahdeen qaala wuxuu idhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartae laa aqsimu qaybin maayo baynakum idinka idiin qaybin maayo xataa unaadiya ilaa aan kaga dhawaaqa bilmawsimi mawsimka madasha xajka ilaa aan kaga dhawaaqo mawsimku waa mawsim اlxaj waay xataa unaadiya ilaa aan kaga dhawaaqo bilmawsimi madasha xajka ilaa aan kaga dhawaaqo arbaca siniina afar sannadood alaa man kaana lahu cala zubayri daynun hooyo qofkii zubayr dayn ku lahaayo falyatinaa hanoo yimaado falnaqdihi aanu u gudnay daynte oonu siina eh hanoo yimaado ilaa waxa weeyaan afartaa sano aan dhawaaqaayo oo marka la isu yimaado aan sidaa ku dhawaaqaayo oo aan hubsanaayo bal inay cid uuni dayn ku laadiyo in kale idiin qaybin maayo bul waayo arrinta noocaasi kolkaa inay bannaan tahay baa laga qaadanaya oo ay bannaan tahay qofkii daynta bixinayey inaanu dhaxalkii qaybin ilaa uu waxa weeye hubsado in dayn lagu leeyiyo in kale laakiin taasi waxay ku xidhan tahay dadka dhaxal kale inay la oggolaadaan oo arrintaa ay waxa weeyaan yeelaan iyaguna haddii se aanay la oggolaanin oo marka dayntii la ogaa la wada bixiyo ay idhaahdaan xoolaha iyaga in loo qaybi waanu rabnaaye dee wax markaa loogu diidi karaa meesha ma yaallo waxaa kaloo laga qaadanayaa siduu ammaanada u oofinayey cabdillaahi ee uu hubsanaya bal in daynuni abihi ay ku hadhiyo in kale radia allahu canhu ardaa jacala wuxuu gudagalay kulla sanatin sanad walba yunaadi inuu kaga dhawaaqo fi lmawsimi madasha xajka inuu arrintaa kaga dhawaaqo waar qofkii zubayr wax ku lahaa unoo kaale falamaa madaa arbacu siniina afar sannadood markii ay tageen qasama baynahum wuu u qaybiyey markaa dhaxalkii wa dafaca hulutha huludkiina wuu dhiibay huludkiina wuu dhiibay wa kaana lizubayri zubayrna waxaa u sugnaa arbacu niswatin afar dumarah ayaa waxa weeyaan u sugnaa oo uu lahaa kolka ah laba horeo uu furayna way jireen asma iyo caatika fa asaaba kula mra'atin alfu alfin wa mi'ata alfin fa asaaba waxa asiibay oo macni ay heshay kula mra'atin haweenay kaste oo ku soo hagaagay alfu alfin kun kunkii macnii hal milyan iyo wa mi'ata alfin laba boqol oo kun hal milyan iyo laba boqol oo kun ayaa afartii dumar ahaa mid waliba gaarkeeda u heshay waxay intaa ka heshay humunkii oo afartan dumari maxay markaa wadaagayeen ama ay wada lahaayeen humun bay dhama ayay wada lahaayeen oo ka dhaxeeyey markaa humunkii bay mid waliba intan ka heshay humunkii markaa xooluhu muxuu noqday wuxuu noqonayaa afar milyan iyo siddeed boqol oo kun buu noqonaya marka intaa la isu geeyo wa alfu alfin wa mi-ata alfin markaad afar ku dhufaqto afar milyan iyo siddeed boqol oo kun baa humunkii noqday qaala wuxuu uhi fajamiicu maalihi maalkiisa oo dhami khamsuuna alfa alfin wa mi-ata alfin waxa uu noqday markaa konton milyan iyo laba boqol oo kun ayaa waxa weeye xoolihiisa oo dhami ay noqdeen rawaahu lbukhaari imaamu lbukhaari baa saxiixa ku wariyey waay markaa xoolihii siday u barakoobeen ee ay u bateen macaaliyadoo dayntii laga gooyey ayaad halkaa ka arkaysa oo markii koobaad dayntii baa laga bixiyey oo aada u fara badnayd markii labaadna wasiyadiina waa laga saaray oo thuluth ahayd saddex meeloodoo meel baa wasiyadii loo bixiyey wixii soo hadhay markaa ayaa sidaa u fara batay oo dumarkii oo keligii humankii humunkii ay wadaagayeen ee lacagta iyo xoolaha faraha badan uu noqday halkaa kolkaa waxaynu ka arkaynaa kow wixii ilaahay barakada uu geliyuunbaa dee barakaysan ilaahay jala wacalaa maalka iyo adduunka uu barakeeyaana mid badan oo waxtar leh ayuu noqdaa wixii bilaa baraka noqdaana ilaahay barakada ka siibaana walow haba badnaade eh wax dee bilaa baraka ahoo bilaa waxtar ayuu noqonaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ammaanada in la ilaaliyo waana sababta baabkan xadiidkan uu halkan ugu soo arooriyay alimaamu nawowi raximah llah waayo azubayr marka daynta loo dhiibanaayo taladaa fiican buu bixinayo wuxuu lahaa annaga maaragtay ee ammaanaha ka dhigina si aanu idinka dayacmine dayn markaa ka dhigo annaga noo dhiibta ayuu lahaa ta kale iyadoo dayn badan lagu leeyahay markii goobtii dagaalka uu xaadiray inuu dhimanayana uu firaaseeyey waxa weeye dayntaa in la gudo oo la wada bixiyo oo dadkii waxa weeye lahaa xaqa xuquuqdoodii la siiyo ayuu dardaarmay oo inankiisi uu aada ugu adkeeyey isna ilaahay idamkii sidii ayuu markaa uga bixiyey oo uu u fuliyey radia allahu xoolahana qofku marka uu dhinto darikada waxa ugu horeeya laga qabtaa waa tajhiizu lmeyt meydka in laga diyaar gareeyo weeye waa meydkaa laga diyaar garaynaya ciddii maydhiled hadday ujuuro u baahan tahay kafantii xabaasha haddii loo iibinaayo wixii loogu iibinaayo cidda qodaysa hadday maaragtay u baahan tahay lacag lacagtii la siinaayey marka marka ugu horeysa horta tajhiizulmeyd sida ahlucilmigu u badan yihiin meydkaa laga diyaarinayo marka taa laga yimaado dayn wixii lagu lahaa baa la eegaya dayntaasina waxay noqon kartaa dayn uu aadama ku lahaa iyo dayn ilaahay jala wacala uu ku lahaa labadaba way iska noqon kartaa markaa dayntiina waa la bixinaya marka intaa laga yimaado wasiyadii baa loo imanaya wixii uu dardaarmay wax ma dardaarmay hadduu wax dardaarmay markaa thuluth iyo wixii ka yar ayaa waxa weeye la oofinaya laga bixi intaa dabadeed ayaa loo qaybinayaa xoolaha ama tarikada dadkii lahaa ayaa loo qaybinaya ahlulfuruud ah ama casab ah qaala wuxuu uhi baabu taxriimi الظulmi wاlmri biraddi اlmadaalim ay haadaa kani baabu taxriimi الظulmi wuxuu baab u yahay dulmiga xarimista la xarimay iyo walamri biraddi اlmadaalim farista la ysfaray in la celiyo waxyaabaha la yska dulmiyey baabkani waa baab aada u muhiima weeye marka aynu akhrisannana waxaynu xasuusan doonaa dhibta uu dulmigu leeyahay iyo xumaantuu leeyahay iyo dulmigana dadka dulmiyeysaa inaanay meel kaa tegayna wax kugu soo noqonaya oo xasanaadkaagii hadhow loo jari doono inay tahay markaa waxaa ku sugan cibro iyo qofka damiirka leh arrin runtii aada iyo aada u dhaqaajinaysaa ku sugan dulmiguna cinda ahli الsunna waxaa macnihiisu yahay wadcu shayءi fii gayri mawdicih shayga markaa meeshiisii uu ku habboonaa meelaan ahayn in la dhagaa dulmiga la idhaahdo oo xikmaddu lidku yahay ama uu ka soo horjeedaa sida awgeed baa ilaahay jala wacalaa waxba ma dulmiyo walaa yadlimu rabuka axada yacni waxa weeyaan sifaadka salbigaa ama ilaahay jala wacalaa uu isu diiday bay ka mid tahay dulmigu waxaanu ilaahay waxba u dulmi yahayn likamaali cadlihi cadligiisa ayaa dhammaystiran sida awgeed waxama dulmiyo addoomahana ilaahay inay isdulmiyaan wuu ka xarimay qaala allahu tacaala rabbi waxa u ihi maa lilaalimiina kuwa daalimiinta uma sugnaanin min xamiimin mid markaa qariib ahoo xigto ah iyo walaa shafiicin ergeeye toona oo yutaacu laga erga aqbalayaa midna uma sugnaanin kaa daalimiintu waa mushrikiintii weeyi waayo shirkigu waa acdamu dulmi dulmiga ka u weyn weeye sida ilaahay qur-aanka ku yihi ina shirka la dulmun cadiim markaa maalinka qiyaame kuwii shirkiga sameeyey heli maayaan cid xamiim ahoo qaraabo ahoo markaa qaraabanimo wuxuu ku qabataa iyo mid shafiica shafiic iyo shaafic waa ergeeyaha waa isla mid iyo mid ergeeyo oo ergadaa laga aqbalo midnaba maalinkaa heli maayaan wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wamaa lilaalimiina daalimiinta uma sugna min nasiir cid u hiilinayso cadaabka alle uga hiilinaysaa ma laha qaala wuxuu uhi waama alaxaadiiu xagga axaadiidtana fa minhaa waxaa ka mid a xadiidu abi darin xadiidkii abi dar alkhifaari radia allahu canh ee almutaqadim inoogu soo hormaray fii aakhiri baabi lmujaahada baabkii mujaahadatu nafsi aakhirkeeda inoogu soo hormaray waa xadiidkii yaa cibaadi xadiid اlqudsigii weeyi yaa cibaadii inii xaramtu ظulma calىa nafsi wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamu addoommahaygii ow anigu dulmiga waan iska xarimay baa rabbi yihi jala wacalaa waa isu diiday idinka dhexdiinana waan xarimay oo xaaraan baan ka dhigay dulmiina wa can jaabirin radia allahu canhu ana rasuula اllahi rasuulka ilaahay salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi itaquu iska ilaaliya aظulma dulmiga iyo xaqdarada iska ilaaliya fa ina اظulma maxaa yeelay dulmigu ظulumaatun waa mugdiyaal yowma alqiyaamati maalinka qiyaama mugdiyaal weeyi wataquu ka dhowrsada ashuxa dhabcaalnimadana iska ilaaliya marka waa bakaylnimada oo waa qofku waxa uu hayana inuu markaa ku bakaylo haddii allaba kuu roon yahay waxa dadka kale ay hayaanna uu damaaciyo weeye ilaahayna wuxuu qur-aanka ku yihi waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun wataqu shuxa dhabcaalnimadana iska ilaaliya fa ina shuxa maxaa yeelay dhabcaalnimadu ahlaka waxa ay halaagtay man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey oo sidee u halaagtay xamalahum waxa ay ku xambaartay calaa an safakuu inay daadiyaan inay daadiyeen dimaa'ahum dhiigagoodii oo wastaxalluu ay xalaashadeen maxaarimahum maxaarimtoodii waxay ilaahay ka xarimay oo markaa dhiiggoodii iyo wixii la mid ah iyo maalkoodii inay xalaashadeen rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey waay marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa walaalayaa dulmiga iyo khatarta uu leeyahay waxaa kaloo laga qaadanayaa dulmigu inuu maaragtay qofka maalinka qiyaame dee uu ku sugayo aanu meel ka tegahayn dhabcaalnimada iyo bakhaylnimadu dhibtay leedahay baa laga qaadanayaa sifaadka mu'miniintana ka mid maaha waxaana dhabcaalnimadaasi ay keentaa in la isdilo dhiigga la daadiyo xoolaha la kala qaado oo inta badan dagaaladu waxaa loo dagaalamaa sida faraha badan ee dadku ay u dagaalamaan ama maal bay isku hayaan iyo dhul ama madaxnimo iyo mansib bay isku hayaan oo kala jiidanayaan qaala wuxuu yihi wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu yihi latu'addunna waa gudi doontaan oo waa gudi doontaan alxuquuqa xuquuqda waxa u gudi doontaan ilaa ahlihaa ehelkeeda yowma alqiyaamati maalinka qiyaame xataa yuqaada ilaa looga qisaaso ay xataa yuqtasa lishaati aljalxaa'i ridii seenyada ahayd ilaa looga qisaasa min ashaati alqarnaa ridii geeska lahayd rawaahu muslim yacnii rida geeskali hirdidii ay tasenyada ah ee bilaa geyska u geysatay ee ay biyaha ama daaqa ka eryanaysay ama ay hirdiyeysay ayaa looga qisaasi doonaa maalinkaa weeye haddii markaa bahaa-imtii iyo mayeedhaankii sidaa loo isaga qisaasaayo maxaad u malaynaysaa bani aadamka ee ilaahay jalla wacalaa mukalafiinta uu ka yeelay caqliyada uu siiyey shaki ma laha qof walba xaqiisii waa loo gudayaa maalinka qiyaama oo dadka ahlu janno ah ee jannada gelaya qofna iyadoo xaq lagu leeyahay oo cid kale xaqiisii uu saaran yahay ma gelayso jannada jannada qofka la geyn maayo oo loo fasix maayo ilaa wixii xuquuq lagu lahaa horta waxa weeye laga wada gudo soo ma aragtid xataa gaalka naarta gelayaa naartaa geli maayo ilaa inta cid uun uu xaq ku leeyahay soo ma aragtid inta cid uun uu xaq ku leeyahay ma gelaya naarta marka waxa weeye in aada iyo aada la ysu ilaaliyo oo aadamaha iyo dadka xuquuqdooda la yska ilaaliyo ayaa walaalayaal halkaa laga qaadanaya xuquuqdaasi maal ha noqoto cirdi iyo sharaf ha noqoto dhiig ha noqoto yacnii dhankay doonta waxa weeye ha ku saabsanaato ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo dembigeennana uu dhaafo halkaasaynu u dayn doonaa insha allahu tacaalaa intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online